guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo xarunta dhexe ee guddiga kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ugu horreeya ee guddigu qaban doono iyagoo xuseyn dhowaan ay bilaabi doonaan diiwaangelinta ururada siyaasadda oo si rasmi ah loo gudgali doono cabdikariin axmed xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa sheegay in guddiga ay dhexdhexaad u yihiin dadka soomaaliyeed islamarkaana ay bilaabi doonaan shaqooyinkooda waxaan bilaabi doonaa mar dhow jadwalka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa diiwaangelinta ururada saa la socotaan ururada waa diiwaan geshan yihiin qaarkood waxay samayn doonaan diiwaangelin cusub laakiin fii lagama rabo ururada cusub oo imaan doono oo rabin isdiiwaangeliyaanna waxay bilaabi doonaan diiwaangelin cusub iyo fii cusub waxaan jadwalka doorashada intaana soo saarin ka hor waxaan bilaabi doonaa oon rabnaa inaan u sheegno shacbiga soomaaliyeed inaan discussion kala samayn doonno qaarkoodna waa kala samayna kuwo kalena waa kala samayn doonaa inaanu warbixin siino iyo xog ogaalnimo ah ururada siyaasadda albaabkan iyo bildhikan ay ujeedaan weyninka badanle wuxuu u furan yahay dhammaan saamilyada siyaasadda annagu waxaana guddi madax bannaan shaqadeena ugu weynna waxay tahay inaanu ururada siyaasadda iyo dadka siyaasadaha daneeya oo saamilayda ah oo dhan inaan talooyinkoodii qaadano xeerarka iyo sharciyada noo dhigan annagoo isticmaalayno waxaan diyaar u nahay wax alle iyo wixii ay concern ka qabaan inaanu address garayno oo aan boqolkiiba boqol kala hadalno una muujino inaan si niyad wanaan uga shaqaynayno annagu waxaan ka shaqayn doonaa doorasho hufan oo xalaal ah inaan dalka qabanno waxaan rabnaa shacbiga soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu noo garab istaago ganacsatada siyaasiyiinta ee culummada qof walba inuu iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay boqolkiiba boqolna garab istaagaan oo shaqadan naloo igmaday oo aan rabno dalka inaan ka qabanno muddo ka badan musqarni ka horna ugu dambeysay in la qabta ah waxaan leeyahay dadka walwalka ha iska daayaan annagu waa madax bannaan nahay wax walwala ma jiraan tashwiish ma jiraan hana loo yimaado wax allaale iyo wixii discushana diyaara u nahay iyo wadahadal ah waxaan rabnaa inaan mar kale ku celiyo shacbiga soomaaliyeed ha isku diyaariyaan guddigan sharaftale waxay diyaar u yihiin inay dalkan ka qabtaan doorasho golo deegaan annagu shaqadeenna ugu horreeya waa inaan qabanaa golaha deegaanka golaha deegaanka ayaan goobo cusub usoo astayn doonaa kuwii jooga waana qabaynaa haddii raalli ka dhigo